gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka xasan cali nuur shuute oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka farxaday dagaalka xarakada mujaahidiinta lagu xirxiray magaalada muqdisho shuute oo la hadlayay ciidamo lagu jibiyey dagaaladii dhowaan ka dhacay shabeellada dhexe ayaa si kulol u dhaliilay askarta ka carartay furmaha dagaalka wuxuu carabka ku adkeeyey in askariga dowladda federaalka uusan fulinimo yeeli karin islamarkaana ay khasab tahay in la sugo xasiloonida iyo difaaca furmaha dagaalka shaqadiina ma aha ganacsi iyo jalaato gadis waa waajib ciidan askari fuli ah ma istaahilo in la siiyo magaca ciidan ayuu yiri isaga oo caraysan wuxuu ka xumaaday in saraakiil iyo ciidamo loo baahnaa difaaca ay ka doorbidaan inay dib ugu laabtaan dagaalka askari in la xiro oo la xukumo ama maxaa la yidhaahdaa la canaanto waxaa ugu daran shayga fulinimada ah in loo canaanto ama loo xiro ninka qofka ciidanka qoranaya sidiisaba qorayo doonahay moogtahay waana tababaranaya waxaase jalaata ma gadaynin jalaata aado gadow ma aadin waa hubaa ciidamadiina tababarka fiican soo qaatay inaad guulaysanaysaan markaad dagaalka aadaan haddaadan adiga ay ku sawirnayn oo adiga aad dadka negatifka iyo hadallada xun sheegaaya ay kula qumanaadaan guushaadii dhaawace nimankaas argagixisada ah waa diidnay warkooda maxaan dhahnay waa diidnay warkooda marka duruufaha wax laga fogaan kara maaha wax kugu dhacaya waay inaa isdhiibtaa waay waxaan la cafi karin nasiib darro waa runta mana ah in la sheego qaar ka mid ah la xiray nin taliyo horinaha iska tegey sidiinaba xataa taliyihiina ugu weyn hadduu tago hadduu dhinto walema shaqay lahayn hadduu dhinto shaqada maa la jooji lahay qofkii taga inuu dhinto kalaha laga soo qaadaa nimankii fulinimada in loo xira waa yacni qof ciidan inaan dhahno fulay waa wax ka xun waa arrin ma aha isqaadanaysa ciidan waa iyo fulan waa barki asaad doonta ciidan inuu qaatay mogta oo tababar galo qora loo dhiibo kuwa oo baxsaday oo xamar aaday waa xirxiran yihiin xaggay ku xiran yihiin hadalka guddoomiyaha ayaa muujinaya niyadjab xoogan oo ka dhex jira ciidamada dowladda federaalka maadaama ay sii korortay askarta ka farxanaya dagaalka iyaga oo ka baqaya inay la kulmaan gumaadka xoogan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab